haatan dhegeystayaal dhegeystayaasha waxaan filaya dhegeysta inay iga sugayeen xubinta wargeysada laakiin dhegeysta sidaan shalay inii sheegay iyadoo markaas iminka lagu guda jiro wakhtiyada fasaxyada ciidda krismaska dabcan imaynoo suurtagelin inaan shalay iyo maanta aan hayno wargeysyada lakiin waxaan filayaa berito waxaa ka dambeya inaan heli doono ilaah idinkiisa laakiin waxa wakhtiga yaan iska luuminin dhegeystayaal balsaaka aan ogaada si ay kusoo kalkacin dhegeystayaasha hadalhayntu waxyaalaha deegaanka tuulada qaryada magaalooyinka waxyaalaha laga hadalhayo maxaa saaka deegaanka laga hadalhaya maxaa cusub maxaa isla dhex maraysaan dhegeystayaal maqalka idaacadda dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibayaal dhammaantiin subax wanaagsan aroorey suuban baa joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan saaxiibada ku sugan nairobi hareeraheeda hal eber shan dhibic sagaal mombaaso hal eber saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiyada tanaarifa masalaani sagaashan toddoba dhibic xal abasweyn wajeer sagaashan toddoba dhibic saddex bandheera sagaashan toddoba dhibic shan baled xaawa suufta baniisa raamu iyo lafey dhegeystayaal sagaashan toddoba dhibic shan saaxiibada ku sugan isielo meeru balambala madoogaashe waxay laga dhegeysanayaan hal eber laba dhibic saddex dhegeysta www star fm co k qeybta gacantaada bidixda ah ama midigta raalli ahaade halkaasi ayaa ku dhufan kartaa barnaamijyada sida tooska oad u dhegeysan kartaa dhegeystayaal aragtidaada fikirkaadana sidoo kale kaga dhiiban karaysa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari iminkan saaxiibada qaadka teleefoonadan siiyo saaka maxaa deegaanka ka cusub maxaa la hadalhayaa isku socodka gaadiidka waxbarashada hadalhayntu waxyaalaha xiisaha badan iyadoo sidoo kale hadda sanadka gebagabo uu marayo saaca dabcan maantana taarikhda ay tahay toddobiy labaatanka bisha labiyo tobnaad waa um afar maalmood dhegeystayaal saaxiibka saaka sax wanaagsan inoo daahfurayo soo dhow waan ku salaamaya waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu subax wanaagsan soo dhowow xaleemooyi ka waran saaka ula garay haye
adi laakiin yaa isoo qabtay ani taankii iskuulkan darislahay moosiya antiin garaa la degan yahay ishee bulgaray
haye isoo qabtee alxamdulilah haye maasha allah wallahi naxariisaan qabnaa sanadka cusub nabad allah nagu gaarsiiyaan leenahay muslimiinta intii dhimitay allah u naxariis intiisiyowna allah u saaiday idinkan cimri dheera ibaado leh idinku ogaa insha allah shukran aad baad umaasantahay maama xalima star f m soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa cabdi caddow xagareere cabdi cadow xagareere ka waran saaka nabad baan kusoo kaagaxnay waxaa dadka sheeganaya ma maqan haye
waa ku barwaqasana ilaahayow roobna si nin walbaba leeyahay aha
annaga waa ku jiraa inta ilaahay roob ka tuugayso aad iyo aad iyo nabad waa Ah.
ku salaamayaa suldaan shukran aad baad umaasantahay ugaas waa tahay xigaa kale qadka telefoonka soo dhowow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa maxamed tawane gaarisa gaarisa kamar maxamed tawane
alxamdulilah haye ilaahay baan ka mahadseganayna saaka dalanta ugu badan waxaa weeye hadda magaalada kambeyn baa ka socdaa halo waan ku maqlayaa marka waxaan leenahay amniga hala ilaaliyo kala dambeyntana aadaa loo fiiriya dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay su-aada caafimaadka idin wanaagsan insha allah shukran aad baad umaasantahay saaxib maxamed tawane gaarisa star f m soo dhowow halow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
anigoo maxamed xuseen oo dhuujis ka soo wacaye dhuujis saaka ka waran
alxamdulilah maxaa hadal haysaan ree dhuujis
barwaaqaa jirta ilaahay waa mahadle haye
ilaahu roob nasiibin baan leenahay howla waa dhagdhag
hoolaha way isku taagan yihiin haye
alxamdulilahi waan fiican nahay aad baad umaasantahay saaxib shukran
kheyr baa jira
waa ka xumay dhegeystayaasii qadku durba ka bixiya kale qadka telefoonka sida dhegeystay weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan subax wanaagsan saaxib yaal subax weliba aan dhegeystayaasha ku ogaana si ay kusoo kaakaceen kuwa beriseen hadalhayntu waxyaalaha deegaanada ka cusub iyo waxyaalaha laisla dhex maraya dhegeystayaal in markaas aan subax weliba iska dawageyno iskaga warqabno bal soo dhowow
alaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
waa cumar dheer oo nuunug jooge cumarow nuunow saaka ka waran
nuno intaan hadda warqab nasaajeeda waa lagu xabariya alxamdulilah ilaa maadka sheeganaynaa haye
dhagdhagood xaalada xoogaa roob noqon hinay Aad iyo aad.
roob-la'aantana ilaahay ilaahay roob siin baan leen annagan alxamdulilah alxamdulilah ilaa mahad ka leh waa sax intaan warqabna hadda wax dhigay kan hala ma ana maqlin wax la sheego dhibaatana ma ana maqlin aad iyo aad maxaal muusaan ilaahay u nabad ka dhigin baan leen waana ku salama afkeeda aad baad umahadsantahay baaba xigaa kale qadka telefoonka soo dhowow halo
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
cabdikariim siyelo cabdikariin isyeelo ka waran
alxamdulilah waa la fiican war yaa meel fog baa ka hadlaysaa maxaa gabadha saaka wax may ku karin miya
cabdisiyelo waabaniyahow aad kaaga fogaa u malayna iya
siyelowda nafteedaaba aad kaaga fogaa u malayna
aye
waa sidee i waran maxaa sheeg arriga ka waran
war alxamdulilah isyeelo ka waran saaka
nabadaan kusoo kaagacnay haye sadan saan arkayna wad kumaa soo kicin saaka show
alxamdulilah barwaaqa roob aaran wax walba waa fiicanne muslimka u rabbi suugi haynaa aad iyo aad aad iyo aad alla bariga insha allah shukran wani na ishaaq mursalla dhaw noo qayb qaadi jirayna subaxyahan warka idaacadda kamaana maqline Ah.
waan salaam lahayaa sijay inuu jooga in kale
aad u mahadsan yahay sielo assalaamayna star f m soo dhowow
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi barakaatuh
muxuumaka saaka xoog madaheeda maxaa dhacday
waa kee
xuseen fadliil xajar jarir xuseenow soo dhowow saaka eh, bal xagal jareer ka waran
xajar jarir way fiican tahay ba alxamdulilahi rabbi alcaalamiin inta hadda aan ka waramo cilaha waan dhaqa qaaday nabaddaa lagu baryay wax hadda soo toosi waaye ama biyo diida ma arkin haye
gebigana wuu iska degan yahay sax
alxamdulilahi rabbi alcaalamiin adigana gebinahan codkaada wuu ho uga hooseeya ma og iisif inaad xanuunsatay inaad meel kala jirto oon dalkasi lehe ma dhici kartee
waaya gebinahan waan ku garan le
xuseeno aad baad u mahadsan tahay shukran subax wanaagsan star f m soo dhowow halo halo star f m ka gudbaa dhegeystahaasi xigaa kale qadka telefoonka sina soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
wax wanaagsan abti fayza waaye gaarisaan joogaa feysay gaarisa ka warrabtiyo
alxamdulilah gaarsi jawiga aad buu u degan yahay haye wax dhib ma lahan halkan kasoo jabinaayo inkastoo amnigeeda kastoo ay khalkhal ku jiro ma fahamtid aad iyo aad marka wallahi alxamdulilah jawiga sida kale aad buu u degan yahay alxamdulilah allaha noogu wadaa leeyahay aad iyo aad shukran fayza iftiin star f m soo dhowow
alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
hoosiyada cadowlag dheeraa banaani xuseenow lagdheera ka waran saaka
nabad baan ku bara intaan ognahay waa dhuba wax jira ma ogina haye
laakiin meeshan joogo nabad baa lagala soo kaakaa waa fiican alxamdulilah nabad baan qabnaa maxaa kaloo hadal haysaan
awarhays maahana miya maxaan kuu sheegi rabay no dameeri baa naga jirna annaga
dameerihii baa jiran miya oo dameeraa naga jirna waa iska dhiman hayaan balse nareen iyo wax nagu qayliy bal noo duraan oo maarata waxaya lama garanayo waa iska dhiman hayaan ilaahuna soo samata bix waa tahay aad baad u mahadsan tahay xigaa kale qadka telefoonka soo dhowow halo
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa cumar maadnimo dhaana gaari war meel fog baa ka hadlaysaa meel fog buu ka hadlaya dhegeystahaas soo dhowow
allah asalaamu calaykum wacalaykum salaam adigana meel fog baa ka hadlaysaa saaka dadka maxaa ku dhacay soo dhowow magacaaga
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
yusuf aadana xaji xagadheere bashka xagadheere ka waran
alxamdulilah walaal aad baa loo fiican jawi macaan baa ku jirnaa dhag dhag
maasha allah alxamdu aad baad umahadsan tahay star f m soo dhowow halo wacalaykum salaam waraxmatul war meel fog baa ka hadlaysaan saaka maxaa dhacay
meel fukmaale meel dhow baan ka hadlaya waa dhow
war bal haye bal xaaladda ka war waa kee waa barbuuqa ee xaaladu waa iska lodan tahay degdegtii ilaahay u talagala wax dhiman jira nabad baa ku barin lahaa caafimaadka haye ilaahay fadlkii malayn waa iska lodan
aad iyo aad
oo halayntana waa iska barwaaqay iyo roob bud iyo nabadgelyo aad baad umahadsan tahay maxamed barquuqe star f m soo dhowow
salaamu calaykum waa tee maya soo noqosho lama ogolo lama ogolo waa nasiib nasiibka yah
isdaangaley maxaa ku dhahay ninkaas adeerkay baryaan qadki maa waaba ka leeyahay
star f m soo dhowow
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
yusuf bakad aad baan kuu salaamaya subax wanaagsan farxiyo countiga wajeer wajeer ka waran
alxamdulilah si fiican ku abreysanay dhagdhag soo ma ahan haa dhegdheg alxamdulilah maxaa hadal haysaan
waxa hadal hayno malaha ilay roob baa noo keenan daylahay subax wanaagsan muslimiinta meel kastay joogaan adiinoo ku salaamay shukran aad baad umaadsantahay dhegeystayaasha dhammaan waxay ku dhahayaan waxa aan hadal hayno ma lahan wal xitaa laba iyo saddex iyo hal ii sheega magaalo dhan baa ku sugan tihiin wajeer baad ku sugan tahay gaarisaa ku sugan tahay mandheeraa ku sugan tahay suuftaa ku sugan tahay beledxaa ku sugan tahay isiyoolaa ku sugan tahay mombaasaa ku sugan tahay nairobiaa ku sugan tahay isiyoolo masalaani balaanbala madogaashi meelo qaxootiyada meelaha dhana ku kala nooshiibkaas ay leedihiin waxba ma lahayba wax la hadalayaa ma lahan taasi cid dhegeysanaysa ma lehe bal hal xi- iyo laba inoo sheega star f m soo dhowow
الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waalaikum salaam waraxmat ullaahi barakaatu عجيز فوق صباح ونكسر subax lamid maxamuud daahir dhaqane ومحمود داهر نغاني haye
نيروبي كورب alxamdulilahi tamaam jawi degan هيا الحمد لله أنا نبض haye واحد بعطي ما أنا مغل أنت أقول هذا جو وأتجني واسع.
أوكي مركا الحمد لله إلى أي وما لنا هاي دقيقتيا كلنا وحاليا سبع ونكسر shukran قبل ما قبطان لي محاد عاي yah
لقديرة قبل كم شاء الله أنا محاد عاي قبل ما قوام
ورياء ورياء ورياء وكاذب ورياء وكاذب يلا أقول إيه اه saaka waa lagu kacay hadii nafta ayarka maa ku haymood oo dadka waxa waxan bay kaa sheegaya xageer dheere waa lagaa sugaya buula raxma hadi way ku sugaysa hadii ma ma maqlaysa ninkii waa kan hadlay ii ii reeba ii reeba waa tahay dhegeystayaasha wariyaal maxamudow ha gelin dadka tartiib waa tahay soo dhowow
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu macal cusmaan wey macal cusmaan boqolkiiba boqol shukran maxamed macalin Cusmaan- cusmaan oo soo dhowow annaga waxaan war haynaa daacuun iyo xanuun allah naga saaray shuban iyo jiraa jirta ilaahuna sabata bixi
wa kaasoo sida kale alxamdulilaahi jawiga barwaaqo iyo nabadgelyo ilaahayba haddii shukran abaaro ee san yarowna waa la sheegaya abaaro mhm
marka waa ku salaamay salaam aad baad umaadsantahay waalaikum asalaam waraxmat ullahi barakaatu soo dhowow
salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu
waa nima cumar dhahaan oo gaari codkaad ugu hooseeyaa magaca
cumar baa dhahaan gaari soo jooga cumar oo gaarso ka waran
waa fiican ani aw saaka waxaa la hadal hayaa campaign campaign baa zaa'id noo wareerinay gaarso kambaankeeda miya
haa
hala dadaalo hala dadaalo shukran
si kale alxamdulillah aad baad umaadsantahay cumar xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow halow
salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu fardoosa gaarsa yah fardoosa gaarsa fardooso gaarso ka waran
maasha allah alxamdulilah waa iska fiicana wax dhib ma jiro baryahan tuugaas ma badato haweenka waa la bixi lahay dhibka ma cilad kale ma jirto waa laga qabanaya insha allah maalmaha soo socda ha ka welwelina taas insha allah star f m soo dhowow
assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waalaikum salaam
yusufow ma bardi waan barinay see tahay
waa nabad waa kee waa nin waa nin la yidhaha sheekh cabdullaahi ismaaciil xuseen sheekh cabdulaahiyow eh, halkee ku sugan tahay gaarisa gaarisa ka waran xaafadee walaal xaafadda buliiftin Buli- dhikabuuray dhikaabure ka waran macalin war waa nabad waan fiicannahay alxamdulillah aad baan u ladanay waa ku salaamay adiga iyo dhegeystayaasha dhammaan shukran sheekh
si gaar waxaan u salaamayaa dhegeystayaasha qaarkood oo maaragtay aan magac dhabi doono sida maxamed dawane oo kale iyo eh, reer mandera iyo reer wajeer iyo kulli waan salaamaya aad baad umaadsantahay sheekh cabdulaahi star f m soo dhowow
salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullaahi barakaatu
mama salaani gumarey gumarey ka waran saaka nimcoy
alxamdulilah maasha allah maxaa hadal haysaan
alxamdulilah nabadaan waxbarashada dugsiya waa la aadee ha
alxamdulilah nabadaan hadal haynaa shukran nimco
ana ku salaamay aad baad umaadsantahay nimcoy gabadhaas gumarey masalaani umaadsantahay gaarisa county tahay dhegeystayaal idaacadda star f m cunta gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka arrimaha gargaarka binaadinimada ee qaxootiyada dhegeysta si toos halkan aad uga dhegeystaan maalin weliba ah raalli hada waa isbuuciba hal mar oo maalinta talaadada dhegeystasaaka taarikhda wuxuu ku beeganta toddobiyo labaatanka bisha labiyo tobnaada disembar sanada labada kun labiyo labaatanka maalin talaada ah dhegeystayaal waxaanaa soo xignaa dhegeystayaal hay-adaha qaramada midoobay sida hay-adda socdaalka adduunka iomta hay-adda u n ocha hay-adda qaxootiyada u n c r hay-adda cunnada w f b iyo hay-adda caafimaadka w h o dhammaan hay-adaha maxalliga ah ee ka howlgala gobolada dhan ee soomaaliya etoobiya kenya iyo dunidao dhan qaybaha dambe dhegeystayaasha dhegeystayaal ayaan dabcan qodobada ugu weyn la wadaagi doona haddii ay bahraari ka noqdo laakiin marka hore dhegeystayaal iyo ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adaga qaybta barnaamijka waana shirkadda dhegeystayaal waa geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu darneeday abid muddo afartan sana ah ilaa horaantii sanadka labada kun laba iyo labaatanka hal dhibc sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo cunno iyo hooy hay-adda qaramada midoobay iyo qaxootiga u n c r waa hay-adda qaramada midoobe ee qaxootwaa hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga u n c r ayaa ku sugan goobaha kala duwan ee dadka si dadka abaaruhu saameeyeen u siiyeen gargaar qoysasku abaaruhu saameeyeen geeska africa balse u n c r waxay imika la daradhacaysaa sidii waxa oo qaban lahayn baahida dhibaatada culaysyada hadda ka taagan u n c r ay hadda xamilila u n c r waxay kaashanaysaa shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaana bonga point loogu adeegsado ka jawaabida abaaraha dhegeysa ma la socotayn dhibcahaaga bonga point aad ku caawin karayso qoysaska abaartu saameysay u n c r waxay dabcan dooneysaa inay barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran ee hadda aad ku saameysay nolosha aruurta hooyadii dhalaanka dadka waayeelada dhegeysta waxayna baabiisay dadkii inta badan aadka isku jeclaa waxayna dadkaasi ku qasabtay inay iskaga soo hayaamaan iyagoo baadigoobaya biyo baadiyo hoy dhegeys waad caawin karaysaa qoysasku abaartu saameysay adigoo adeegsanaya dhibcahaga bonga point ee safaricom dhegeystayaal maantaba aan uda gargaarno dhegeysta anagoo adeegsanayno oo hadda aan qaraacno amase aan isla wada qaraacna dhegeystayaal xidig hal laba lix afar geys ama star one two six hish waa xidig hal laba lix afar geys kadib waxaa kusii dhifanaysaa lipana bonga point kadib waxaa kusii dhifanaysaa baybil kadib waxaa kusii dhifanaysaa business numberka waxaa numberkan waxaad gelinaysaa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed thirty two ninety three seventy eight ayaad gelinaysaa account numberka waa star f m kadibna dhibcaha intaad dooneyso adiga jecesha iyo dooneyso in dadkaad wax ugu qabato waa hadday kaa go-an tahay dhegeysta laakiin hadday kaa go-nayn dabcan dee waxba uma qaban kartid dadka kuwa agtaada joogay kuwa kaa maqan waxba markaas uma qaban kartid laakiin hadday kaa go-an tahay dhibcahaaga waad ku caabin kartaa adigoo lacag aysan kaa go-ayn lacagna lagaa rabin balse ay tahay dhibcaha keliya telefoonkaada ku jiraan inaad ku caabiso u gargaarto dadka dhibaatada xaaladaha adag hadda markaas ku jiraan ee abaarto amountkaad gelinaysaa hadday tahay laba boqol oo dhibcood saddex boqol oo dhibcood shan boqol oo dhibcood kun dhibcood laba kun dhibcood saddex kun oo dhibcood shan kun oo dhibcood ilaa iyo inta qof waliba tabartiisa iyo hiraankiisa ay tahay kadibna ok kusoo dhufanaysaa isla markaa waxaad sii gelinaysaa empesa pin empesa pin markaad geliso waa kan adiga gooniga kuwa qaaska ku ah oo telefoonkaad u adeegsato kadibna ok ku dhufanaysa isla waqtigaasi waxaa kusoo dhacaysaa dhegeystayaal fariin deg deg ah fariintaasi dhegeystayaal waxay kaga turjumaysaa sidaa u bixisay iyo intaad bixisay kadib waxaan ku leenahay fadlan maanta oo aan u gargaarna dhegeystay waa ku caawina dadkeena qoysasku abaartu saameysay anigoo dhibcahaasi aan ugu deeqayn fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga point dadku abaartu saameysay aada u n c r waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob weliba dhegeystayaal waa dabcan fursadda hadda cid waliba maanta la taalo cid waliba laga doonaya in wax markaas kaga qabtaan dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal barnaamijka dabcan dhanka waxbarashada ee saaka ku bilaabanaya dhanka soomaaliya iyo sidoo kale gobolka waqooyi bari ayaan eegi doonaa laakiin marka hore kowsar warsame waa gabar yar oo saddex sano jir ah oo waxay ka hor waxay markaasi aabaheed iyo weliba afar walaalo ah kula markaasi ay- ay kula nooleed ama ay kula noolaan jirtay tuulo yar oo ka baxsan magaalada bilad xaawo soomaaliya halkaas oo ay markaas ay ku- ay ku lahayeen xoolo yar oo halkaas ay ku dhaqan jireen si kastaba haba ahaatee abaarta daba dheeraatay ay ka jirta soomaaliya ee baabiisay dabcan beertii iyo weliba qoyska kala dhantaashay dhegeystayaal waxaana ay s- ku qasabnaa- ku qasabnaadeen in ay ka baxaan guryahoodii si ay cunno iyo biyo u helaan hooyadeed ayaa geeriyootay isla sanadkaasi kowsar aabbaheed ayaana markaasi qaaday mas-uuliyaddeeda caruurnimo magaalada balad xaawo oo ah gurigooda cusub kowsar aabaheed waxa uu ku guulaystay inuu markaasi diiwaangeliyo ama uu geeyo goobaha markaasi caruurta da dugsiga ama dugsiga uu sii dhici gabadhaasi yar ee gaadhay fasalka marka laga reebo marka laga reebo kowsar maadaama ay aabaheed ay ka caminaysay howlaha guriga oo eh ka xanaaninaysay ama ay sidoo kale wax u qabanaysay walaalaheed intii ay ku jireen howlaha caadiga ah ab- dabcan waxaa waxbarashada goobaha waxbarashada ee ba- dabcan waa goobaha ee loo yaqaano ururka himila relief and development association hirda ayaa markaasi la kulmay teendhadii kowsar ay ku jirtay iyadoo ay daryeelaysa caruur walaalaheed oo yaryar kooxdu waxay isku dayeen in ay la hadlaan laakiin aad bay u naxday inay la hadasho dad aanan garanaynin wayna ka- dabcan ka qashish dabcan wayna wayna ka ka carartay gabadhaasi yar dhowr booqasho kadib Ama dabcan dadka ba- ab- waa waa himilo waa ururka himilo relief and development association ayaa dabcan waa maalmo kadib waxay eh, waxay kala hadli karaan fa- dabcan u sheegtay faa'iidooyinka waxbarashada dumarka oo dhan ah, dabcan aabaha kowsar waxay kala dabcan ka dhaadhiceen aabaha in ay wax waliba suurtagal uu ka dhigi karo una ogolaado gabadhan inay wax barato isagoo aan markaasi ka maarmaynin ayuu maalintii xigtay kowsar ku qoray dugsigii hoose dhexe ee banaaney waxaana lagu ma- dabcan me- meeleeyey fasalka koowaad imtixaankii ma- dabcan eh, inta badan waa imt- waa imtixaankii koowaad ee ka qayb gashay kowsar waxay lahayd aqoon yar oo dhanka waxbarashada oo ah sababto ah waxay markaasi dhigatay fasalada waxbarashada aasaasiga ee alternative basic education a b e waxaa loo yaqaana dhegeystal ee tuulada ay ka dha- ay dabcan intay joogtay ay ka baratay maalintiidii ugu horreysay ee dugsiga kowsar waxay markaasi la kulantay gabdho da-deeda ah oo ay ka- eh, ka baratay waaye aragnimadooda dugsiga Eh, waa muslima eh, saaxiibkii kowsar iyo weliba guddoomiyaha eh, ilmaha eh, dabcan waa guddoomiyaha oo dabcan aada u soo dhaweeyey caruurta dugsiyada kala bar waxay markaasi ka yimaadeen qoysas abaaruhu ay aada u barakiciyeen sidoo kalena aada u danyar waxayna ka faa'iidaysteen waxbarashada bi- dabcan bilaashka ah ayay halkaasi qoraal lagu jiray oo kowsar ay ka faa'iidaysatay dowladda jarmalka waxay markaasi taageertay barnaamijka isku hudubid ridka ah ee wadajirka ah unisef iyo weliba hirda waxayna dugsiga siiyeen xirmooyin waxbarasho ah boorsooyin buugaag waxbarasho ah, biyo nadiif ah oo markaasi la cabo maaraynta nadaafadda iyo sidoo kale musqulo iyo hirmo waa dabcan hirmooyinka eh, dabcan suufka dumarka ardada sida kowsar waxaa kale oo ay heleen deeqo lacageed oo shan doolar oo bishiiba iyagoo siiya dabcan si fu- dabcan loo siiyo eh, loo loo marinayo sida ii dahab dhegeystayaal barnaamijka waxa uu markaas uu hablaha uu hablaha siinayo waxbarashada iyo weliba sharaf inay u noqoto in si loo maariyo maareynta ay inta badan ay hablaha guryaha kaga qabtaan inay waa dabcan fikirka iyo qoysaska ay ka qabaan in gabdhaha waxba aysan la barin waxay markaasi iminkan ku- dabcan ku- ku baraarugtay sidoo kalena heshay tababar dayactir habboon si loo koriyo ah, sidoo kalena nafsadeeda sare ugu qaadi karayso ama loogu qaadi karo dumarka iyadoo dabcan khatarada gabdhaha inta badan ay kala kulmaan markay ku sugan yihiin xaafadaha kala doomisa tuulooyinka goosor oo ah haweeneydii keli ah qoysas- oo ah qoyskeeda ayaa weli taageerta qoyskeeda iyadoo qabta howl maalmeedka guriga fiidka waqtiga markay ka rawaxdo iskuulka waxayna halkaas wax ugu sii qabataa iyadoo nadaafadda iyo sidoo kale daryeelka carruurta yaryar oo hooyadeed oga dhimatay ay haddana garab u siiso si kastaba haba ahaatee iyadoo waxay hadda ka mid tahay caruurta wakhtiga hore u tega dugsiga si ay u bil si ay dabcan fasalada uga qayb qaadato duruusta ee maalinlaha ah dugsigaasi ka baxo kowsar waxay tiri kadib dugsigii sare waxaan rabaa in aan ku biiro jaamacadda oo aan noqdo do- u dooda haweenka waa sida gabadhaas yar ay ku sheegayso waxaana rabaa waa sida ayada ay ku sheegayso gabadhaas yare xelada i want to join university and become the advocate for women dabcan waxay leedahay inaan u doodo dumarka waxaan rabaa in aan caawiyo qof kasta oo dumar ah oo ku nool tuulooyinka miyiga gaar ahaana tuulada aan ku dhashay ee da- waa daqarey oo ka- markaasi oo ka fog Eh, dabcan eh, sidaa ay ku sheegtay aysan helin tayada waxbarashada waxaa halkaasi leedahay inay kala kulmaan jirdil tiko- tokori kufsi iyo weliba dacaayadaha dhanka waxbarashada ah laakiin taasi hadda waxaa markaasi doonaya inaan mustaqbalka fog aan ka saari doono Ma- dabcan mabaadi'da waxyaalaha kala duwan ay dadka ka haystaan dumarka sida gabadhaas yar ee hadda ee koobsar ay ku- ay ku sheegayso eh, hamigeedana durbo meel fog uu gaaray dhegeystiya isla bisha sanadkan ayay ahayd dhegeystayaal warbixintaasi aan daba soconnaay markii warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay unisef ay sheegtay in tiro fara badan oo waalidi oo dabcan tiro fara badan oo caruur ah ay sare usii kaceen dhanka somalilan taasi inta badan hadda keenayso in dadka waalidiinta ay ku baraarugayaan in caruurta ay aada loogu faa'iideeyo sarena loogu qaado dhanka tayada waxbarashadooda dhegeystayaal sida warbixinta qaar ay ku tilmaamayso ama warbixinadii eh, dabcan hadda ka horan filaya warbixintaasi inaan akhriyey laakiin eh, dib ayaa haddana markaas ugu laaban doonaa laakiin markaad fiiriso tayada waxbarashada qaramada midoobey ee UNIS waa unisef ay ka hadlayso raxma cabdirashiid oo markaas laba iyo toban sano jir ah waxay ka mid tahay in ka badan boqolaal arday oo isku diiwaangelisay barnaamijka waxbarashada ee ee aadka loo sugiila ah ee dad inta badan dugsiyada hoose dhexe ee qoryaale dabcan ee miiga togdheer si lamid ah inta badan ardaydu waxay markaasi aada u taageeraan barnaamijyada waxay markaasi eh, ka hareen dabcan inta badan ay ku haraan guriga si ay waalidkooda u taageeraan howlaha guriga si karinta cuna waa si dabcan dhanka karinta cunnada qabashada howlaha su- biyo dhaaminta iyo waliba xilliyada markaasi adag inta badan aysan helin fursadaha waxbarashada waxaa nahay d- lix dabcan lix cunug oo guriga ku joogo ayaan nahay leedahay gabadhan yar waalidkayga waxay markaasi go'aansadeen in dugsiga u diraan afar wiil oo ila dhasheen halka aniga walaasha iga yar aan markaasi ku harnay guriga si aan u caawinno hooyo howsha gurigana uga qabanno sida karinta iyo weliba biyodhaamista cunnada si markay walaalaheennu dabcan waa wiilasha ula jeeda gabadha yare ay dib uga soo- markay iskuullada uga soo laabtaan u helaan biyo qobaysa ah iyo sidoo kale cunno sheekada raxma waxaa xaalad caadi ah markaas inta badan lagu tilmaamay tiro badanna soo jiidatay caru- waalidiin iyo caruur ah sida reer somalilan oo ay u awoodi dabcan iminkana u awoodaan in ay ku biiraan dugsiyada s- sanad weliba ee inta badan la diiwaangeliya caruurta somalilan waxay hadda markaasi la daala- la daala dhacaysaa isdiiwaangelinta hoose dugsiyadeeda boqolaal kun oo caruur ah ayaa markaasi ka maqan iskuullada dhowr mm, dabcan bilood markii loo fiiriyo walinta ma awoodaan inay markaasi taageeraan waxbarashada caruurtooda marka laga marka laga soo tago faqriga eh, markaasi ku noolaashaha dadka inta badan ay int- ay ka cararaan dugsiyada habdhaqanka bulshada iyo weliba u janjeera waxbarashada wiilasha oo diiradda lagu saaro qarashaadkana inta badan laga bixiy wiilasha halka gabdhahana dib loo dhigo dhegeystayaal macalimiinta ayaa sidoo kale ayagana inta badan soo fiijiya caruurta markay isan bixinin lacagta qarashaadka gaar ahaana weliba dhanka dumarka dhegeystayaal sanadkii aynu soo dhaafnay oo dabcan waa sanadkii labada kun sagaal iyo toban laba waa laba- waa labada kun sagaal iyo tobankii warbixin la soo saaray qaramada midoobe unsr ayaa soo saartay educationka not sweet kuwa loo yaqaano e d- e c waa e c w unisef ayaa markaasi bilaabay barnaamij sanado badan si kor loogu qaado fursadaha waxbarashada ee caruurta iyo weliba dhallinyarada ay saameeyeen dhibaatooyin socda sida abaaraha e c w waxay markaasi qoonsatay deekh wax ku ool ah oo dhan ilaa iyo lix dhibic toddoba milyan oo markaasi taageero ah bilowga jawaab celinta waxbarashada ee sanadlaha inta badan dadka ay ka cabanayaan sida waalidiinta waxbarashada ay hadda diiradda saari doonaan iyada qaramada waa qaramada midoobey qaybteeda caruurta waxayna tageen ay sidoo kale sheegeen in dabcan muhiim u noqon doonto xooggana la saari doono waxbarashada dhanka dumarka si ay inta badan ay u- uga soo baxaan kaalintooda waxbarashada una fahmaan kaalinta waxbarashada iyo doorka ay ku leeyihiin dumarka inay kaga soo bixi karaan sida warbixinta ay tilmaamayso gudoomiyaha guddiga waxbarashada bulshada dugsiga siciid xasan ayaa sheegay in barnaamijka uu ka bilowday dabcan tababaro iyo weliba wacyigelin iyaga isagoo ay dabcan iskaashanayaan c e c c dabcan si ay siiyaan dabcan kaalintooda uga soo baxaan dardargelinta abaabulka iyo weliba wacyigelinta guud ahaan degmada iyo weliba tuulooyinka ay ku xeeran ama ku agdhow si wax looga qabto laguna kambaynka looga bilaabo sidii dumarka wax loo bari laha mise hablaha bilowga unisef iyo weliba waa howlwadeenada ayaa inu dabcan suurtageliyay sidoo arooriya xoogta dabcan muhiimadda ay leedahay in caruurta weliba gaar ahaana gabdhaha la diiwaangeliyo dugsiyada deegaanka waxaana dabcan la garwaaqsaday in waalid ahaan sidoo kale qof weliba hogaamiye ah oo dabcan xil iska saaro waxaanaan leenahay door muhiim ah oo aan markaasi ka ciyaarayno annagoo ugu talagalnay lacag gaaraysa lix dhibic toddoba milyan sanad weliba ee doolarkaas si wax looga qabto laguna bedelo laguna daboolo baahida inta badan hablaha ay kulmaan hadalka xasan ayaa markaasi kadabcan waa xasan ayaa ka dhawaajiyay in maamulada dhammaan dugsiyada oo sheegay in barnaamijkan uu markaasi ku guuleystay isdiiwaangelinta dabcan inta badan ay dumarka qaateen iyo waalidiinta si dib loogu soo kobciyo dib u habeynta iyo weliba fasalo fara badan oo taageero oo fasalo fara badan la dhiso taageero xooganna loo fidiyo barnaamijkan iyadoo la taabagelinayo wax lanoogu qabanayo wakhtiyada xiliyada adag ee inta badan dumarka aysan ka faa'iidaysanin dhegeystayaal dadkana inta badan ay yihiin kuwa reeguraac qaar ka mid a fasalada ayaa lagu dabcan lagu daray qaarna waxaa lagu waa la dayactiray barnaamijka e c w tani waxay noo ogolaatay inaan dabcan helno gelinta waa diiwaangelinta dabcan inta badan haweenka kahor intaan dabcan u qaadno hablaha iyadoo tirada ardada waxay hadda gaaraysa iskuulkaasi laba boqol laakiin inta uu socday barnaamijka waxaa gaaranay ilaa iyo saddex boqol sideed waa saddex boqol sideed iyo toban oo sidoo kale inta badanna ee hadda caruurta markaad fiiriso boqol iyo lixdan waa wiilal halka boqol iyo konton iyo sideedna ee habloo ama gabdho ay yihiin laakiin sida warbixinta hadda ay tilmaamayso waxaa leeyahay sida caadiga sida caadiga ah laakiin dadka reerguuraaga ah ee dadka xoolodhaqatada ah carruurta qaarkood waalidiinta waxay inta badan ku qasbaan inay markaasi xanaaneeyaan xoolaha sida ariga idaha taasina waxay inta badan ku lug lahaataa in ay xooluhu u dhaqaan carruurtooda sidoo kalena ay ka fogaadaan goobaha waxbarashada inta badan waxaa leeyahay waalidiin qaar ayaan lagu kari karin waxbarashada carruurtooda sidoo kalena kula dagaalaya howl muhiim ah maadaama inta badan xoolaha ay tahay nolosha inta badan reerguuraaga ay tahay sidoo kale ay ku tiirsan yihiin balse taasi waxaan haddana u ogolaanay waalidiinta si waxaan ugu qabanno waxaana soo bandhignay cashir galabla ah ama galabtii la qabanayo carruurta markayada isku dabacni dib uga soo laabtaan xoolaha ay guryaha imaadaan inaan markaas wax bari karno si bal arrintooda ay ugu fududaato waxbarashana ay u helaan fursadna ay cunug wax uu ku qori karo kuna hadli karo ayay tiri ama ayuu yidhi xuseen oo arrintan markaasi kaga hadlaya inkastoo uu sheegayo in dhibaatayii culayso fara badan ay kala kulmaan waalidiinta hadda oo la sheegaya dabcan inta markii loo fiiriyo iskucelcelis ahaan boqolada markii loo dabcan iskucelcelis ahaan markii loo fiiriyo tirada wiilasha iyo sidoo kale gabdhaha ayaa inta badan hadda uga firfircoon kaalimaha imtixaanada iyo sidoo kale kaalimaha fahamka dhanka waxbarashada markii loo fiiriyo laakiin taasi hadda waalidiinta ayaa ka cagajiidaya oo sidoo kale marna usoo diraya marna aan usoo dirin hal isbuuca usoo dirayaan marna bilna ay usoo dirayaan iskuullada waana tan hadda lagu wacyigelinaya mise laga wacyigelinaya in waalidiinta ay ku dadaalaan sidoo kale la socdaan goobaha waxbarashada carruurtooda khaasatan dumarka ama hablaha si ay wax badan u fahmaan sidoo kale ula jaan qaadaan wiilasha sida warbixinta marka hore aad ku maqlayseen dhegeystayaal waxaa waalidiinta inta badan ay kala qaadqaadayaan markay imaato qarashaadka ama fiisaska lacagta ee laga bixinaya carruurta waxay marka hore ka bixinayaan wiilasha halka gabdhahana ay ku sheegayaan inay guryaha iska joogaan waxaan soo qabta mid ka mid adaga qaybta barnaamijka ah dhegeysta waana geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu daraday abid muddo afartan sana ilaa horantay sanadka labada kun laba labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo cunno iyo hoy hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga unhcr ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadku abaartu saameysay u siiyaan gargaar qoysasku abaaruhu saameeyeen geeska afrika balse u n hcr waxay markaas imika la daranhacayaan baahida dadka aadka u daran u n hcr ayaa kaashanaysaa shirkada isgaarsinta safaricom si dhibcaha loo yaqaana bonga point loogu adeegsado ka jawaabida abaaraha dhegeysa ma la socotaan dhibcahaaga bonga point aad ku caawin karayso qoysaska abaartu saameysa u n sr waxay doonaysa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran waxay hadda aada u saameysay nolosha caruurta hooyada dhalaanka hooyada waayeelka dadka waayeelada iyo caruurta aad ku yaryar dhegaystayaal waxayna baabi'isay dabcan himiladoodii iyo weliba rajadii aad u weyneed inta badan xoolaha dadka remiga aad ugu faanaan waxaa dadkaasi ku qasabtay inay isaga hayamaan iyagoo baadigoobaya biyo baadi hoy dhegeysta waad caawin kartaa qudisku dignaba qaybta qaybtaada waa ka qaadan kartaa ama doorkaada waad ka qaadan kartaa dhegeystayaal bal aan wada qaraacno bal waxaa qof waliba ama cid waliba laga doonayo adiga dhegeysanaya dhegeystayaal haddaba ma kaa go-an tahay oo dabcan sax may kaa tahay oo ma dooneysaa in wax aad u qabato dadkaada ma jeceshahay inaad inta wax ugu deeqdo kaalintaada doorkaada inaad ka soo baxdo hadda waxaa laga doonaya keliya inaad qaraado xidig hal laba lix afar gees ama star one two six hash waa xidig hal laba lix afar gees star one two six hash kadibna lipana bonga point waa lipana bonga point aad ku dhufanaysaa ayaama kuusoo baxaysa kadibna waxaad sii aadaysaa baybill kadib waxaa aadaysaa business number oo ah thirty two ninety three seventy eight nambarkaasi aad qaraacaysa waa thirty two ninety three seventy eight soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed account number waxaad qoraysaa star f m s t a r f m ayaad qoraysaa kadibna inta adiga jecesha intaad danaynaysa intaad xiiseynayso ama intaad leedahay dabcan intan ayaa iga go-da oo aan ugu talagalaya hay-adda qaramada midoobey u n h c r si dadka waxa ugu qabato uguna dabcan iskana kaashadaan waxaa cid waliba laga doonayaa in ayada qofkaasi ama uu geliya dhegeystayaal geli intaad jeceshay geli intaad xiisanayso haddee laba kun oo dhibcood ay tahay saddex kun oo dhibcood afar kun oo dhibcood iyo lix kun oo dhibcood labaatan kun oo dhibcood bonga point ah cid waliba tabarteeda iyo karaankeeda dhegeystayaal ay ku xiran tahay kadib waxaa gelinaysaa binka adiga qaaska goonida ku ah ee mpesa pin dhegeystayaal waa mpesa pin ayaad gelinaysaa kadibna fariin okay ku dhufanaysaa kadibna fariin ayaa kuusoo dhicaysaa markaad sidaa u dirto cid waliba maanta waxaa laga doonayaa inaan isku gargaarno waxaan iskugu qabanno isku naxaniisarno dhegeystayaal maanta fursaddan cid waliba waxaa laga doonayaa in ay ka qayb qaadato oo cid ama loo kala harin dhegeysta fadlan ku diiq dhibcahaaga bonga points ay dadku abaartu saamaysay aada u yenisar waa hay-ad caalami ah ku sugan goob waliba dhegeystayaal waatahay dhegeystayaal gooxa barashada goorra waan kusoo noqon doonaa laakiin bal aan sii wadanno iyadoo sidoo kale aad inta badan dabcan qaramada midoobay hay-adaha ay dumarka aad uga hadlayaan dhegeystayaal weliba dhanka waxbarashada hadda la doonaya kaalin wanaagsan inay ka qaataan waalidiinta duurka iyo weliba siday kusoo saari lahayn gabdhaha dabcan waxaa dabcan kulama markaasi soo bilowday bilihii january waad raalli hadaba bilihii markaas octoobar november ayaa markaas imikan waxaa la doonaya sidii markaas malaayiin qof loo caabin lahaa sidoo kalena soo barakacay kana soo barakacay wadamada markaas maraykanka waa raalli hada wadamada uganda waa raalli hada wadamada markaasi soomaaliya dhegeystayaale isagoo dabcan goobjooga dabcan waa booqasho shan maalmood oo markaasi ku qadatay uu ku tegay soomaaliya iyo kenya madaxa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga filibo grandi waxauu markaasi dabcan ula hadlay hogaamiyaasha caalamka inay wax markaasi dadaal ah ku bixiyaan sidii loo caabin lahaa dadka ama dalalka geeska africa si ay uga gudbaan soo noqonoqoshada colaadaha iyo weliba dhibaatooyinka cimilada dhegeystayaal waa sida grandi frimbo waa filimbo grandi uu ku sheegay warbixintiisa iyadoo dadka isku dayayaan inay gaajada ka hortagaan oo ay badbaadaan ama badbaado u raadsadaan qaar badan ayaa markaas lagu qasbay inay cararaan marka loo eego shabakadaha ilaalinta weliba dabagalka waa soo laabashada ee qaramada midoobey un h c r oo hogaaminayso soomaaliya tirada dadka ku barakacay gudaha abaartu sanadka keliya waxaa markaas lagu qiyaashay tiro aad u tiro badan gaaraya laba dhibic sideed milyan oo iyadoo ku dhowaad shan boqol oo kalena ay ku barakaceen colaado iyo weliba ammaan darro dad badan ayaa horey loogu qasbay inay markaasi ka cararaan rabshadaha ayaa haddana mar kale ku- ka barakacay abaartii ugu dareed ee muddo afartan sano ah taasoo keentay in afar xirriboodkii baaqday iyadoo tan sha- tan shanaad markaasi saadaalinteeda aad haddana ay usii yartahay guud ahaan caalamka dhacdooyinka cimiladu aad ayay u daran tahay sii xoojinaysana ama xo- dabcan xogaha markaasi kala duwan la soo saaray waxay iminka noqonayaan kuwa soo noqnoqda xiisaha ama xiisadaha cimilada owgeed ayaa inta badan keenta dhi- dhibaatada iyo culeysada ay la kulmaan dadka xoolodhaqatada iyo weliba dadka baadiyaha inkastoo ay jiraan baaqiyo fara badan oo deg deg ah oo ka imaanaya hay-adaha samafalka ah ka howlgala soomaaliya kenya iyo etoobiya haddana masiibada iyo weliba caqaba- waa cawaaqib xumada ee ka dhalan karaysa waji- dabcan wejiyada badan ayaa hadda ah ah kuwo aan si weyn loo dareemay loo dareemin iyadoo dareenka adduunka uu weli ka jiro meelo kale dhegisan oo dabcan oo loola jeedo in de- waa dabcan gargaarkii de- ee loo ge- la gaarsiinaya wadama kale oo dhibaato ayagana markaasi ka holacayo garande ayaa intuu markaasi ku sugnaa soomaaliya waxauu markaasi kala hadlay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud uuna u muujiyey sida uu u garab taagan yihiin shacabkii weliba dowladda soomaaliya xilliga adag ee dhibaatada xaaladaha ee hadda geeska afrika ka taagan inagoo hogaaminayna mas-uuliyiinta soomaaliyeed waxaan si wada waxaan sii wadi doonaa inaan ka hordhigno inaan dabcan kordhino dadaalada wadajirka ah ee loogu badbaadinay nolosha kooxda unhcr waxay markaasi ku sugan yihiin ko- dabcan ku sugan yihiin goobaha iyagoo sa- eh, samaynaya wixii iyo- iyo awoodooda iyo karaankooda ay tahay una una caawiyaan dadka laakiin waxaan helnay lacag aan markaasi ku da- da- ku ku daboolno dhibaatada boqol eh, boq- waa boqolkiiba wax yar oo ka mid a dadka aadka u baahan sida uu ku yiri garandi waxaa sidoo kale xaqiijiyey sida uu uga- ay uga go-an tahay unsr inay taageerto dalalka ama dalka eh, waa dalalka geeska africa ah si loo helo eh, dabcan looga helo waxa ku- dabcan dadka barakacayo xal iyo dhibaatada in markaasi laga gudbo kaalkacayo garandii waxaa markaasi kulan dabcan ula kulanta qoysas safar u soo socday maalmo si ay u gaaraan goobaha barakacyaasha waxaynan maqalnay doorashooyinka dabcan eh, dabcan qalbi waxaan aragnay markaas waa qalbi jab xoogan oo markaas saameyn inta badan eh, haddana aysan noloshooda ka badbaadi karin waxay kala kulmaan wadooyinka sida inay markaas tagaan kuwa ay eh, u tagaan kuwa ay jecel yihiin qaraabadooda ama iibinta ama dabcan inay iibiyaan hantidooda sida dhulalka guryaha iyo caruurtooda dhegeystana in dhibaatooyinka gaarka ah ee habeenka sidoo kale ayagana qayb ay ka yihiin inay la kulmaan qoysaskan waxaa ah kuwa ugu ugu yar ee mas- dabcan mas-uulka ka ah kul- dabcan kulaylka iyo weliba xaaladaha cimilada hadda sii adkaanayso sida ay tahayba iyo haddana wad- markaasi wadada wad- masaafo dheer soo qaadeen maalmo badanna soo socdeen iyadoo sidoo kale aysan helin dabcan baabuur ama ba- gaari hore usoo qaado grandi ayaa sidoo kale booqday xeryaha qaxootiyada dhadhaab iyo kaakumays isagoo la kulmay maamulaha dabcan iyo kuwa markaasi gobolka xubnaha bulshada martida loo yahay iyo weliba howlwadeennada dhadhaab oo markaasi ay ku nool yihiin qaxooti soomaaliyeed oo ka badan ilaa iyo soddon dabcan ay ku noolaayeen in ka badan soddon sana grandi ayaa indhihiisa ku arkay sida abaartu u saamaysay barakac ah iyo sidoo kale indhaha eh, dabcan indhihiisa ay qabteen dhibaatada iyo xaaladaha adag ee qaxootida ka jira sidoo kalena ay sheegeen dadka qaxootida ku dhaqan inay cunadii iyo weliba gargaarkii siday u heli jireen hadda aysan u helin in ka badan ilaa iyo konton kun oo qaxooti soomaali ah ayaa soo galay sanad sanad sanadihii ugu dambeeyey ayaa waxaa u baahan in waxaa dabcan inta badan u baahan yihiin taageero ilaa iyo labaatan kun ayaa yimid sanadkan oo keliya unhcr ayaa i bixinaysaa gargaar asaasi ah oo ay markaas ku taageerto kenyaanka maxaaliga ee kuwa waa dabcan loola jeeda kuwa deegaanka bixiya eh, biyaha iyo weliba gargaarka kale saameynta abaarta kenya kuma j- dabcan kuma jiraan ciwaanada laakiin waxaynu u qalan waxaan u qalannaa fiiro gaar ah ayaan fiirinaa oo ay ka helaan beesha caalamka ah garandi ayaa yidhi waa in aan markaasi helnaa kheyraad aan wax badan uga qab- ugu qaban karno dadka ka imaanaya soomaaliya iyo weliba kuwa kenyaanka ah ee sa- ee markaasi deegaanka saameynta xooganna sidoo kale ayagana qayb markaasi ka yihiin grandi ayaa markaas la kulmay madaxweynaha eh, william samoy ruto wuxuuna dib markaas u xaqiijiyey sida uga go-an tahay unhcr inay si dhow ula shaqayso maamulkiisa cusub ilaalinta iyo weliba xal u helidda qaxootigii weliba sidoo kale in la dhiirigeliyo eh, dabcan la dir- eh, dardargeliyo taageeridda horumarineed ee dareen ah oo la siiyo bulshooyinka martida ah ee dabcan inta badanna qayb markaas laga siiyo iyadoo sidoo kale madaxweynaha uu ballanqaaday sheegana in sidoo kale eh, eh, xubin marka oo dabcan la aqoonsan doono ama la heli ay heli doonaan kaararkooda eh, sida kuwa la midka kenyaanka kale kenya waxay ilaa dabcan inta dabcan waxay sanadooyin fara badan ay marti ay martigelisay qaxooti soomaali ah sidoo kalena sudaaniis iyo sidoo kale waxay martigelisay ugandiis waxaa sidoo kale martigelisay wadamada d r c congo taasi hadda inta badan ay sheegayso sheegtana inay noqon doonto dabcan qaxootiga inta badan kuwa weliba gobolka waqooyi bari ee qaxootiyada dhadhaab ay heli doonaan kaararkooda aqoonsiga kenya waxay dabcan ay ilaalo caalami ah siisay qaxootiga gobolka oo dhan in ka badan soddon sano waxayna hadda martigelisay in ka badan nus milyoon qaxooti ay weliba magangeliyo doon kuwo kale oo markaasi magaalooyinka kale duwan ee dalka ku nool kulankoon garandi iyo madaxweyne ruto waxay markaas heshiiyeen inay ogolaanshaha qaxootiga inay ka shaqeeyaan oo ay dabcan ka faalloodaan falanqayaasha bulshada iyo sidoo kale martida kuwa u yihiin in markaas ikhtiyaarkooda ugu wanaagsan loogu joojin karo ku tiirsanaanta gargaarka biniaadinimada taasoo dabcan macnaheeda loola jeedo in cid waliba markaas ay noqon karto cid wax soo saarkeeda shaqaysan kartona sidoo kalena ku milmi karto gobollada kale ama bulshada kale waxaan fursad u siinaynaa in kenya ay hormuud dabcan u noqoto qaadashada qaabka waa dejinta iyo weliba in la gaaro hal waara oo markaas loogu talagalo qaxootiga waa in markaas aan ka faa'iidaysanaa ayuu yidhi garandi waxaana markaas ugu baaqaynaa beesha caalamka inay taageeraan habka dabcan rajigelinta ee dadka qaxootiyada oo sanado fara badan ku sugnaa qaxootiyada ee dalka kenya waxaa sidoo kale dabcan uu soo hadal qaaday qaxootiyada dabcan ku sugan kakuma digitaalka dabcan wuxuu arkay inay markaas dabcan wuxuu dabcan hadda kaga hadlaya waa kulebey ee dhegeystale dhankaasi qaxootiyada kakuma waxaa grandi uu sidoo kale soo uu sheegay in uu arkay wuxuu indhihiisa ku arkay intay ila eg tahay maalgashi horumarineed ee markaasi sanduuqa dabcan maaliyadda caalamiga ee kakuma colebey challenge fund oo markaas iskaashi halbuur leh oo ganacsiga gaarka ah loo leeyahay ay markaasi xitaa in badan ay kaga faa'iisan dadka qaxootidii weliba kuwa bulshada marti martida loo yahay taasi sheegtana in waxtarkooda wax soo saarkooda inta badan ay bulshada kale ka dhex dareemi karayaan dhegeystayaal haddii markaas loo ogolaado fursado badanna loo siiyo tani markii kolebey ay bilaabatay labadii kun lix iyo tobankii waa wax cajiib ah in markaasi la arko in horumar laga sameeyo horumarka habnololeedka waa habnololeedska iyo weliba bixinta adeegyada bulshada inkastoo ayna jirin aqabada kala duwan inkastoo covid nteen grandi ay yiri ma ogolaan karno in iminkan dardargelino dabcan in markaasi ma ogolaan doonno ayuu leeyahay in ay laga hor istaago horumarinta waxaana diyaar u nahay in aan sii wadno taageerida aan siinayno dadka shacabka iyo weliba dadka qaxootiyada taasi ayuu hadda markaasi kala kaashanaya xukuumadda ruto dhegeystayaal si wax badan loogu qabto looguna gargaaro dadka qaxootiyada dhegeystayaal waa hagaagi dhegeysa weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin meel walbaa joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan dhegeystayaal kadib roobabkii eh, dabcan geeska africa tan iyo labada kun sagaal iyo tobankii oo ay socdeen xaaladaha cimilada oo isbedelay gobolka waxa uu markaas wajahay abaar ba-an oo ah tii ugu dareed ee sanada marti dabcan samana- waa sanada marti muddo afartan sano ah abaarta ayaa sii baabi'isay ama ba-an si ba-an u saameysay malaayiin qaxooti ah barakacyaal ah iyo dad markaas barakacyaal ee i d bska iyo bulshooyinka martida ay u yihiin ee etoobiya kenya iyo soomaaliya iyadoo ay ilihii biyuhu ay gureen ma- dabcan miciishadana ay aad markaas u sii adkaatay qiimaha kor u ka- dabcan sare u kacana ama kasa- waa sare u ka xoogan qiimahana ay u kaceen waxaa jira barakac cusub oo gudaha iyo weliba xuduudaha taasoo ay inta badan ay ugu wacan tahay ca- dabcan colaadaha iyo weliba jahwareerka cimilo ay is- iminkan isbiirsaday ama sare usii kacday taasi hadda keenaysaa dhegaystayaal saddex waddan oo markaas dadweynaha waxaa durbadiiba lasoo daristay hoos u dhac weyn oo ka mid ah gar- dabcan ay ka mid yihiin gargaarka cuntada taasoo ugu wacan tahay dhaqaale yarida oo ay wehelinayso dhibaatooyinka dhaqaalaha ee adduunka oo arkay korarka ba-an ee qiimaha cunnada iyo weliba badeecadaha in ka badan saddex dhibic milyan boqolkiiba toddobaatan iyo shan wadarta guud ee dadka ee qaxootiga ee markaasi ku nool gobolka ee weliba bal- ee dabcan go- waa gobolada ballaaran waxayna saamaysay dhismaha eh, dabcan ka- dhib- waa dabcan saamaysay dhimista kaalmada cunnada oo ay markaasi ku jiraan etoobiya iyo kenya halkaasi qaxootiga ay helayaan ama helayaan boqolkiiba lixdan oo keliya raashiin buuxa dhanka kale qiimaha eh, d- dabcan eh, waa cunnada ayaa ho- hore u kacay sare u kacday boqolkiiba lixdan iyo shan waa boqolkiiba lixdan iyo lix gudaha etoobiya halka soddon iyo lix ay soomaaliya ay tahay taasi keentay in qaxooti badan iyo weliba qoysas barakacyaal ah ay awoodi waayeen in xitaa agabka as-aasiga ah tani waxay markaas ku qasabtay eh, qaar ka mid ah inay markaas iibsadaan hantidooda oo ay eh, xo- dabcan xoogsadaan oo ay ku bedeshaan cunno iyo weliba agab kale oo nafta lagu badbaadinayo saddexda dabcan waa sida hoy ah, dabcan hoygaasi ama qoyskaasi ay u helaan cunooyin ay inta badan ay ku noolayaan dabcan ay ku noolaan karaan sida markaas warbixinta maxamed aadan macalim aadan macalin oo markaas ka hadlayo wuxuuna halkan sheegayaa sida ah, disembar warbixintii lasoo saaray ee san- bishan dhegeystayaal caalamka qiimaha cunnada ma saame- dabcan ma saameyn ma saameynayso xaaladaha abaarta oo keliya balse sidoo kalena waxay saamaysay caqabadaha dhaqaale xumida ee caalamka ah oo ay markaasi ka jirto dhibaatada ukraine qiimaha ayaa hadda markaasi la saadaaliyey inuu markaasi sii korayo nus- waa nuska dambe dabcan eh, waa nus- nuska hore dhegeystayaal ilaa iyo sii soconaya sanadka labada kun saddex iyo labaatanka bilaha hore taasoo saameyn weyn ku yeelan karayso doo- dabcan waa xaalada doonta siday u socoto iyo helista cunnada ee gobolka geeska afrika oo ay ku jiraan qaxootiga iyo weliba barakacyaasha labadii kun laba iyo labaatanka warbixintii hadda lasoo saaray ugu dambeysay dadka lagu qiyaasay sideed iyo toban dhibic afar milyan ayaa wajahaya cugaajo daran cunno yari oo ay markaas horey loo arag iyo weliba eh, biyo yaraan natiijada ah ayaa markaasi noqonaysa toddoba dhibic hal milyan oo caruur ah oo markaasi ku kala nool etoobiya kenya iyo soomaaliya ayaa markaas lagu qiyaasay inay hayso nafaqo xumo natiijooyinka qiimaynta waxay markaas inta ba- inta badan raacinayaan inay markaasi dalagyadii soo go-ay ama soo gi waayey malaayiin xoolo ahna sidoo kale baaba-een ama sidoo kale ay dhinteen saamaynta abaartu ee biyaha sugnaanta cuntada caafimaadka maciishada iyo weliba wala- dabcan walaacyada ilaalinta ee weliba xi- eh, xidhiidhada ayaa hoos u dhacay sida markaasi inta badan ay kaga hadlay saayadda qaramada midoobay unhcr oo si deg deg ah markaas uga jawaabaysa dadka cusub iyo weliba kuwa cu- eh, markaasi iminkan xuduudaha ku wada sugan dadka barakacyaasha ee ka jira kuwaas oo durbo ayagana bilaabay inay markaasi ay dabooli waayaan baahiyadooda as-aasiga iyadoo aan nusqa- nusqaan xoogan ee dhanka isticmaalka cunnada ama nusqaan xoogan dhanka cuniyarada nafaqa xumida ay weli ka haysato waji- waa dabcan wejiyada hore ee la doonayo in isku dhaf xoogan lagu sameeyo sida i b waa i b c wejiga afraad waxaana durbo kor u kacay dhismayaasha waxaana loo baahan yahay to- dabcan talooyin deg deg ah oo dhammaan dadka wax ku- dabka wax- waa dad- dadka wax loogu qaban karo i b c wejiga saddexaad iyo weliba wixii ka sarreeya dhegeystayaal unhcr waxay markaas hadda codsanaysaa lacag gaaraysa afartan iyo laba milyan afar lix boqol afartan iyo laba kun lix boqol konton iyo sagaal doolarka maraykanka si wax looga qabto baahida deg dega ah ee lix boqol oo kun toddoba boqol sideetan iyo shan qaxooti ah ayaa markaas lala beegsanayaa etoobiya kenya iyo soomaaliya oo ay wehelinayaan bulshooyinka martida u yihiin sagaal boqol afartan iyo laba kun shan boqol toddobaatan iyo shan barakacyaal ah oo markaas lala beegsaday bulshooyinka ayaa marti u ahaayeen etoobiya iyo weliba soomaaliya waxyaabawaa waxqabad waxqabadyada jawaab celinta waxaa markaas lagu furin doonaa habka iskudubidda qaxootinimada ama qaxootiga sida markaas loogu farayo habka wax ka qabashada dabcan xaaladaha i d ps waa dadka barakacyaasha dhegeystayaale codsigan waxaa markaas lagu dabcan loola jaangoon doonaa ama lala jaan qaadi doonaa baaqyada abaarta ee hay-adaha heerka iminkan ay dabcan dalalka ay saarayso dalka intiisa dabcan suurtagelin waa dabcan loo suurtagelin karo sidoo kale loo furin karo ayaa baahiyada deg deg ah waxaa ka mid ah bixinta adeegyada nafbadbaadinta oo ay ka mid yihiin nafaqaynta hoyga biyaha fayadhowrka daryeelka caafimaadka sidoo kalena wax ka qabashada saameynta ilaalinta ee xeryaha waa xeryooyinka qaxootiyada iyo weliba barakacyaasha kaalmada lacagta cadaanka ah ee ujeedada tahay ama waa ujeedada tahay in markaas la isticmaali doono si wax loogu qabto ama wax loogu bedelo baahida ee halka ay qusayso ama halka ay ka jirto macluusha dhegeystayaal xoojinta kharashaadka dabcan kormeerka weliba xuquuqdaha iyo weliba xadgudubka wadajirka ah ayaa markaasi inta badan laga hadlayaa inay sidoo kale wax looga qabto iyadoo loo adeegsanayo mas-uuliyiinta ee dowladda ah ay ujeedadu tahay in la hubiyo meelaha laga soo galo sidoo kalena ay fududeeyaan gargaarka nafadbaadinta oo bilowga ah qaxootiga cusub iyo weliba waa dabcan xarumaha waa kuwa markaasi xarumaha waa kuwa markaas iyagana ku sugan xuduudaha dhegeysa sida warbixinta ay ku tilmaamayso naxdin sida dabcan inta badan waxaa aad looga naxaa dhibaatada dadka waaweyn hablaha yaryar sidoo kale dumarka ayaa hadda inta badan cabsida ay qabaan ay ka kooban tahay ee wadamada etoobiya kenya iyo soomaaliya arrintan ayaa aada loo aaneyna dabcan lagu aaneynaya sida daran ee abaartu ka jirto saddexda dal iyo weliba saameynta ee ku yeelatay dadka barakacyaasha baaxadda ayaa markaasi keenaysaa dhibaatada iyo weliba mudnaanta in hadda deeradda la saaro hablaha dadka waayeelada caruurta iyo sidoo kale hablaha waa gabdhaha yaryar dhegeystayaal ee qaramada midoobay ee heerka gobol si bisha ama bilaha soo socda dhegeystayaal waa markii loo firay bilihii sebtembar iyo weliba oktoobar labada kun koob iyo labaatanka sida u kala horreeyeen dowladaha kenya iyo weliba soomaaliya waxay markaasi ku dhawaaqay in xaalado deg deg ah oo markaasi la qabto oo qaran etoobiya dowladda federaalk waxay ayada markaas u xil saartay mas-uuliyiinta gobolka inay markaasi dhaqaajiyaan hababkooda ee gurmadka ah kooxaha bini-aadinimada si wax looga qabto laguna badbaadiyo maciishada iyo weliba dadka ee aadku abaaruhu u saameeyeen weliba waxaa dhegeysanaysaa w idaacadda star f m cutub gobolka waqooyi bari saaxib yaal dhegeystayaal saddexda gobol saaka dhegeystayaal aan kaga hadlaynay kenya soomaaliya etoobiya region ama geeska africa dhegeysta moo saddexda wadan haddana mar dhanka etoobiya aan mar kale galno isla hay-ada qaramada midoobey u n h c r kadibna kenya aan kusoo khatami doona dhegeystayaal saddexda gobol ee abaaruhu sida aadka u saameeyeen etoobiya dabcan waa soomaalida lixda aag ee milyan ama saddex dhibic shan milyan oo qof oromiya saddex dhibic afar milyan oo qof iyo weliba hal dabcan waa waxaa leeyahay koonfurta qoomiyadaha iyo weliba shucuubta koonfureed waxaa leeyahay hal dhibic hal milyan oo qof iyadoo dhulka hoose ee koonfurta iyo weliba bariga oromiyah ee gobolada soomaalida ee qayb markaasi ka yihiin kuwa ugu badan ee saameynta iminka ka yeelatay abaarta warbixinta ugu dambeysay ayaa soo saartay unisef oo ayaa sidoo kale tilmaamaysa in biyo la-aanta ay sii korodhayso deegaanada ay abaaruhu saameeyeen marka loo eego saadaasha roobabka bilaha ee soo socda tirada carruurta ay haysato nafaqaxumida ba-an ayaa gaari karaysa ilaa iyo hal milyan oo qof ilaa iyo waa laba boqol waa laba boqol soddon iyo shan kun oo uur leh ama hooyooyin uur leh kuwa markaasi nuuj iyo weliba kuwa nuujinayo haweenka ayaa markaasi la saadalinaya inay u baahan yihiin adeegyo nafaqo oo deg deg ah oo lagu nafaqaynayo laguna badbaadinayo xaaladaha sugnaanta ayay markaasi qayb ka tahay cunnada iyo weliba nafaqaynta si loo xakameeyo loona xurmeeyo dhegesal ee kaarmo dheeri ah cunnada ee qayb markaasi ka tahay ee dadka qaxootida etoobiya laga dhigay boqolkiiba lixdan oo dabcan kaalinta raashinka buuxda taasi oo ugu wacan tahay dhaqaale yaraanta abaarta waxay sidoo kale dabcan saameynaysaa habnololeedyada dadka aadka u nugul oo ku xiran yihiin mise ku tiirsan yihiin xoolaha laga soo bilaabo bilihii bishii saddexaad ee sanadkan labada kun labiyo labaatanka ilaa iyo inka badan laba dhibic shan milyan oo xoolo ah ayaa markaas lasoo sheegay inay iyadoo laba milyan oo dheeraad ah ay soo food saartay khataro halis ah meelaha ay abaaruhu saameeyeen gobolada iyo abaaruhu saameeyeen waxaa ka barakacay ilaa iyo saddex boqol iyo saddex shan boqol oo kun oo qof halka u n c r ay mudnaanta siinayso inay si deg deg ah wax looga qabto laga bilaabo bilihiis aan soo sheegnay saddexaad ilaa iyo sanadkan labada kun labiyo labaatanka disembar inka badan ilaa iyo saddex boqol oo kun oo qof boqol sideetan iyo saddex kun oo soomaali ah yuriba boqol iyo saddex kun oo ku nool gobolada oromiya ayaa markaasi ku barakacay abaarta dartiis iyo sidoo kalena barakacyaal jira iyaguna ay saameeyeen adeegyada qaxootiga iyo weliba soo celinta dowladda r r s u n s r iyo weliba halwadanayaasha ayaa wadaan dabcan qaabilaada magangelya doonka iyo weliba ka imaanaya qaybta soomaalida si ay isku mid u ahaadaan abaaruhu saameeyeen labada kun labiyo labaatankan sanadkan ku dhowaad ilaa iyo lix iyo toban kun oo qaxooti cusub ayaa laga diiwaangeliyey xarunta soo dhoweynta doolo caddo iyadoo ilaa iyo shan kun iyo weliba ay yimaadeen dhammaadkii labada kun koob iyo labaatankii iyo toban kun waa koob iyo toban kun iyo bilowgii labada kun labiyo labaatanka walaaqaynta ilaalinta ayaa markaasi aad dabcan ka hadlaysay saamdabcan saameynta dadka baahida gaarka ah qaba khataro cusub iyo weliba ilaalinta oo ay soo baxday iyadoo dadku ay masaafo dhar u soo socdaalayeen biyo raadis oo keliya dadka ay dhibaatadu saamaysay ayaa issoo taraysa in isticmaalka hab tacalidda waxyeelada dhibaatada culaysada xaaladaha waxay sidoo kale iminka keenaysaa in xiisad bulsheed iyo weliba dabcan waa dabcan waa khalkhal iyo ku imaada wadajirka bulshada kooxaha habdhaqanka beelaha dabcan waa beelka ama cunnada weliba nafaqada ayaa sheegay in dhulka soomaalida ah boqolkiiba sagaal iyo labaatan ceelasha biyaha laga qodo ilaa iyo soddon iyo afar boqolkiiba ceelasha gacanta laga qodo ay yihiin kuwa qalalan ama ay dabcan aada u yar yihiin ama ay guraan inta badan tani waxay keentay in hay-ada samafalka ay ku tiirsanaadaan adeegyada biyaha dhaaminta dabcan iyo weliba adeegsiga biyaha oo inta badan dadka qoysaska aysan awoodi karin inay iibsadaan loogu talagalay dadka laba dhibic saddex milyan oo qof oo ku nool waa siddeetan iyo shan degmo gelitaanka nafaqa xumida daaran dhegeystayaal waa tii ugu sarreeday ebit lagu arkay shantii sane ee lasoo dhaafay gobolada oo gobolada soomaalida iyo etoobiya weliba s n n waa s n n p oo koonfurta etoobiya oo ay ugu wacan tahay abaarta shan dhibic shan ilaa iyo lix dhibic shan milyan oo qof ayaa lagu arkaa cunno yari kenya marka laga reebo afar toddobada gobol ee kenya xaaladaha abaarta waxaa saameysay saddex labaatan deg waa degmo oo arid iyo weliba semi arid ay tahay ama dadku markaas oo manaha qalalan ay ku jiraan degmooyinka turkana gaarisa kuwaasoo martigeliyey ilaa iyo afar boqol iyo lixdan kun oo qaxooti ah qiimeyn la sameeyey bilihii aynu soo dhaafnay abriil ayaa lagu ogaaday in ilaa iyo saddex dhibic saddex milyan oo qof oo ku nool goboladan ay u baahan yihiin gargaar biniaadnimo oo deg deg ah tirada ayaa markaas la filaya inay sii korodho maalmaha marka la gaaro juun disembar ilaa iyo inta waa bisha saddexaad ee sanadka soo socda labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal toddoba iyo toban ka mid a gobolada u badantay inay helaan robab ka hoose isku cililishaan sida marka warbixinta iminkan ay kaga turjumayso dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal ah aan soo qabto mid aan soo qabto mid kamid adaga qaybta unhcr dhegeystayaal geeska africa waxaa ka jirta abaartii ugu daradii abid muddo afartan sano ah ilaa horaantii sanadkan labada kun laba iyo labaatanka hal dhibic sideed milyan waa hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo iyo cunno iyo hooy hay-adda qaramada midoobay unhcr qaxootiyada waxay hadda dabcan ku sugan goobaha ay ku sugan yihiin goobaha kala duwan si dadku abaartu saameysay u siiyaan gargaar qoysasku abaaruhu saameeyeen geeska africa balse unhcr waxay iminka la daala dhacayaan baahida ba-an ee geeska africa ka jirto sidoo kalena wax loogu qaban karo loogu badbaadin karo unhcr waxay kaashanaysaa shirkadda isgaarinta safarka si dhibcaha loo yaqaana bonga point loogu adeegsado waxna loogu qabto kajawaabida abaaraha dhageysi mala socota in dhibcaha bonga point eed ka caabin karayso qoysaska abaartu saameysay unhcr waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life waa bonga for life lagala qayb qaato abaarta abaar daran waxa ay aada u saameysay nolosha caruurta dadka wayeelada dadka hooyada iyo dhalaanka hooyada xamliga iyo sidoo kale caruurta da-da shanta sano ka hooseysa dhegeystayaal waa kuwa markaasi ama abaartii ugu dareed ee dadka dadkeeda kala hayaamisay dhegeyste waxaana dadkaasi ku qasabtay inay dabcan dadkaasi ku qasabtay inay iskaga soo hayaamaan iyagoo baadigoobaya biyo baadiyo hoy dhegeysood caabin kartaa qoysaska abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga point ee safaricom fursadda si dadka wax ugu qabato ugu tarto dhegeysta waxaa lagu leeyahy marka hore qaraac xidig hal laba lix afar gees ama star one two six hash xidig hal laba lix afar gees ama star one two six hash kadibna waxaa kuu soo baxaysaa lipan bonga point kadibna waa ku dhufanaysaa kadib waxaa kusii dhufanaysaa baybil baybilkaasi waxaa kuusoo markaa ku dhufato waxaa kuu soo baxaya business number business numberkaasi waxaad gelinaysaa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed ama thirty two ninety three seventy eight thirty two ninety three seventy eight nambarkaasaa ku dhufanaysaa kadibna account number waxaa gelinaysaa star f m dhegeysta waa s t a r f m ayaad gelinaysaa kadibna codka ayaad ku dhufanaysaa haddee kaa go-antay aa aboodo waxaasoo dhan way kuu suurtagelinaysaa oo kuu fudanaysaa daqiiqada yaro keliya ay kaaga xiran tahay dhegeystayaal kadibna waxaa ku dhufanaysaa dhibcaha intaad doonayso aad jeceshaha xiisanayso inaad wax dabcan ugu qabato uguna taageerto dadkaada kadib geli amountga laba kun saddex kun afar kun shan kun toddoba kun sideed kun toban kun dhibcood oo dhegeystayaal lacag kaashima ah oo dhibcooda laga hadlaya si dadkaad wax ugu qabato uguna gargaarto aana ku samada bixiso dhegeysta kadibna okay aad ku dhufanaysaa waxaa sii gelinaysaa dhibcaha dabcan dhibcada markaad geliso waxaa ku dhufanaysaa okay mps ayuu kula aadaa pin kadibna pinkaad aad gelinaysaa qorsoodiga goonida ku ah cid kalena iska tusin kadibna farin ayaad helaysaa telefoonkaada adiga leh dhegeystayaal haddaba dhibcahaaga waxaad ugu deeqi kartaa waana ku badbaadin kartaa dadkaada ehladaada qaraabadaada laakiin adig ma ogid intaa yar aad dirayso inaad wax badan ku qaban karto kuna badbaadin karta dhegeystayaal allah wax badbaadiye dhegeyste waad caawin kartaa qoysaskaada haddaba fadlan fadlan fadlan fadlan waxaan ku deeqi dhibcahaaga bonga point dadka abaartu saameysay hay-ada unser waa hay-ad caalami ah ku sugan goob weliba dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka dhegeysana soo gaaray daqiiqadaha yaroo kooban inoo soo hartay saameynta abaarahu waxay sidoo kale iminkan xidhadaha u jartay xaaladaha saameynta weliba dabcan diiwaangelinta dabcan diiwaangelin la-aanta ka jirta dhirta oo si wax looga waa wax ku ool wax looga qabto dhismaha daryeelka xoolaha wax soo saarka dabcan caanaha ayaa sidoo kale ka hooseeya celcelisahaan lix iyo tobanka degmo halka helitaanka biyaha ay weliba caqabad markaasi ku noqdeen ku dhowaad lixdan iyo shan boqolkiiba gobolada asalka amoomaanaha ee gobolka waqooyi bari eegeystan ay ku jirto darada carruurta markaas u baahan in laga daaweeyo nafaqa xumida ayaa gaartay ilaa iyo toddoba boqol afartan iyo lix kun oo bisha iyo februaayo ee sanadkan dhegeystayaal qaar ka mid ah dhaqdhaqaaqyada kasoo gudbay dadka ay abaaruhu saameeyeen etoobiya soomaaliya ayaa la sheegay inay soo galeen kenya gobolada kenya ay si dhibaato u saameysay isku socod dabcan isku socodka gobolada oo dhan waxaa markaas lagu raadinaya biyo iyo daaq dabcan cagaaran oo lagu arkay gobolada qaar ama deegaanada qaar si kastaba haba ahaatee barakaca dabca muddada dheer ee gudaha yunibasku socodka dabcan xuduudaha ee ka imanaya kenya iyo sidoo kale isku socodka etoobiya ama soomaaliya lama saadaalinayo ma la saadaalin karo inkastoo dhammaan dadka xoolodhaqata ay yihiin marka laga eego ama la fiiriyo bilihii markaasi warbixinta lasoo saara matirikoobkii laga ogaaday kuna sabacay hay-adda maareynta abaaraha qaran ee n d m a gobolka turkana ee asal oo ka mid ah gobolada kenya ayaa martigelisay qaxooti ay ka heleen robab celcelis ahaan ilaa iyo toban dhibic saddex waa toban dhibic saddex m m dhegeysta milimiter inta lagu guda jiray xilliga roobabka ee sanadkan dhegeysta tani waxay markaas boqolkiiba toddobaatan ka hooseysa xadhigga oo hore ee markaas loo diiwaangeliyay waana tii ugu xumeyd ee tobankii sano lasoo dhaafay ka da iyadoo wax soo saarka cuntada markaasi daruuriga ee hoos dhac ku keentay shan ilaa iyo toban boqolkiiba haddana saameynta abaarta ayaa waxaa aad uga daran deegaanada ay ka mid yihiin degmada gaarisa ama deegaanka gaarisa oo sidoo kale martigelisay in tiro ka badan qaxooti ah ku sugan xeryaha dhadhaab laga soo bilaabo labada kun labaatanka ilaa iyo labada kun labaatanka waxaa markaas la sheegay inay jiraan afar xili roobaad oo liita oo xiriir ah maamulka gaarisa heerka roobabka boqolkiiba lixdan ayuu markaasi ka hoseeyey inta la filayay xilliga oo kale in markaasi roobab xoogan ay da-aan taasoo keentay in dabcan daqiiqii dabcan xoolaha ay yaraato dalagyadii beeraha sidoo kale gebi ahaanba iyo weliba biila-aanta aad u yaraato xoolo badan ama xoolo badan ayaa markaasi ku dhintay kuwa ku badbaadanaya waa ay ay naafoobeen ayaa markaasi hay-adda qaramada midoobay waa hay-adda maareynta ee abaaraha dalka n d m a soo sheegtay baaritaano ay soo saartay dabcan xoolodhaqatada haween iyo gabdha ayaa markaasi socdaalo dheer halis ah u geliya nafsadooda si ay biyo raadis u galaan sahan waa saxan dabcan nafaqeed oo markaas laga sameeyey ama saxan la sameeyey dhadhaab kaakuma iyo weliba kalobay labada kunkoob iyo labaatanka ayaa lagu ogaaday in markaasi dhiigyaraan aada u sarreysa dadka lagu arkay weliba hablaha da-da yar dhadhaab dhiigyaraantu waxay markaasi dhexashay ay gaartay ilaa iyo afartan dhibic sideed waa afartan dhibic sideed shan ilaa iyo konton iyo shan dhibic lix marka la eego heerarka markaas la aqbali karo oo ka hooseeya boqolkiiba afartan saxanka ayaa waa dabcan kaakuma ayaa markaas lagu ogaaday heerarka dhiigyarada konton iyo lix dhibic lix taasoo muujinaysa yaraanta nafaqeynta ama daryeelka yaryar ee guud ahaan dalka liiska xoogan liiska xoog aruurinta u n c r ayaa ka socda xeryaha qaxootida dhadhaab iyo weliba kaakuma kolobey ayaa muujinaya abaartu isku hormaadyada dabcan waa beeraha hiritaanka ama hiritaan la-aanta adeegyada as-aasiga ah ay ku jiraan cuntada iyo weliba waxbarashada oo ay arrimaha saameynta kulug leh dabcan dulimaadka soo golootiga cusub labada kun labaiyo labaatanka dowladda ayaa markaasi diiwaangelisay wadar ahaan gaaraysa saddex iyo toban kun toddoba boqol afartan iyo afar qaxooti ah iyo weliba magangeliyo doon ah oo abid dabcan inta badan lagu arkay laakiin ka imaada koonfurta suudaan iyadoo sidoo kale soomaaliya etoobiya d r c iyo weliba burundi dhammaadka may labada kun labiy labaatanka inta badan ayaga iska diiwaangelinayeen si wadankaada dabcan wadamada qaar ugu laabtaan laakiin taasi ma suurtagelin oo inta badan weli wax ku sugan yihiin wadanka dhadhaab waxaa ku nool dad tira ahaan gaaraysa ilaa laba boqol soddon iyo saddex kun sideed boqol sideetan iyo kow kun labada kun iyo weliba qiyaastii saddex toddobaatan waa soddon iyo toddoba kun oo aan markaasi diiwaangelin dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ay ku jiraan dhegeysta ilaa afar kun oo cusub oo ka yimid ama yimid laga bilaabo ama dabcan kuwaas oo imaadeen bilaha ayn waa bilihii aynu soo dhaafnay dhegeystayaal iyadoo sidoo kale la saadaalinaya in bilaha soo socda qaarkood xitaa qaar kale yimaadaan ilaa iyo boqolkiiba soddon dadka lagu soo bandhigay dadka sharcida ah haysan ayaa tilmaamay in abaartu jirto ay tahay dabcan qodob ugu weyn ee aada dabcan uga cararaan dabcan dadka xoolodhaqatada dhanka qeybta etoobiya iyo soomaaliya holgalka kenya waxa uu markaasi taageero u fidiya ama u fidin doonaa qaxootiga cusub iyadoo lasii wadayo taageeridda dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha si ay iskugu mid ah oo saameeyeen abaartu turkana tan gaarisa iyo dhammaan gobolka waqooyi bari iyo gobolada markaasi oo manaha ee asalka ah ee aada u saameeyeen dhibaatada iyo xaaladaha kuleelka inta badan keena kaakuma unhcr waxay markaasi wax ka qabashada xaaladaha abaarta ee ka jirta gobolka turkana mudnaanta siin doontaa shan iyo labaatan kun oo qof oo cusub oo la filayo sanadka labada kun labaiy labaatanka ina markaasi ku dhawaad shan iyo toban kun xubnood markaas bulsho ah martida loo yahay kuwaasoo dabcan jooga agagaarka xeryaha dabcan ama dejinta qeybaheeda xeryaha dhaab waxaa markaasi dabcan wax ka qabashada xaaladaha abaarta waxay gaari doontaa soddon kun oo qaxooti ah ilaa iyo afartan boqolkiiba bulshada konton iyo shan kun saddex waa konton iyo shan kun shan boqol soddon iyo shan oo marti loo yahay ee markaas ay ku noodaan deg- deegaana markaas ay dhibaato iyo xaalado adag ay ka taagan tahay dhegeystayaal weli idaacaddi star f m codka gobolka qoybara dhegeysanaysaan dhegeysa dhammaantiin meel walbaa joogtaan shukran ayaan leeyahay saaxiibada goor waan soo xiri doonaa laakiin marka hore dhegeysa liyo ogolaada inaan soo qabta mid ka mid adayga qaybta barnaamijka ah haddaba geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu dareeda abid muddo afartan sana ah ilaa horaantii sanadka labada kun laba iyo labaatanka lix sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyi cuno iyo hoy ciidda qaramada midoobey qaxooti unsr ayaa markaasi kusugan goob waliba ama goobaha kala duwane dalka si ay dadku abaartu saamaysa u siiyaan gargaar cuno qoysasku ee abaaruhu saameeyeen geeska afrika balse unsr waxay markana dala dhacayaan baahida ba-an ee dadka markaasi haysato unsr ayaa kaashanaysa shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaana bibca bonga point loogu adeegsado jawaabida abaaraha dhegeyste mala socota in dhibcahaaga bonga point aad ku caawin karayso qoysasku abaartu saameysay unsr waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaartii daran waxay aada u saameysay nolosha caruurta dadka qaar aba- dabcan abaarta waxay baabiisay dabcan waxyaalihii inta badan ay ku taami jireen ku hambeyin jireen dhegeystayaal ah aad qoysaskaasi laakiin hadda taasi ma haystaan maxaad sugaysaa adaga lagaa raba dhegeystayaal inaad garab siiso u gargaarto u naxariisato unsr abaartan dad fara badan ayay kala dhaantaashay dhegeystayaal waa dadkii dad waxayna dadkaasi ku qasabtay inay iskaga hayaamaan iyagoo baadigoobaya biyo ibaad waxaa laga yaaba hadda waddamo kale inay ku sugan yihiin mise magaalooyin kale inay ku sugan yihiin fadlan waxaan u qabanno aan u deeqno haddaba aan qiraana xidig laba lix afar gees ama star one two six hash waa xidig laba lix afar gees ama star one two six hash kadibna markaad okay ku dhufato waxaa kuu soo baxaysa lipana bonga point kudhufa taasi lipana Bonga- lipana bonga point aad ku dhufanaysaa kadibna ku sirfo baybil baybil markaa ku dhufasto waxaa kuu soo baxaya business number business numberkaasi waa soddon iyo laba sagaashan waa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed soddon iyo laba soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed kadibna account number star f m ayaad gelinaysa waa s t a r f m ayaad gelinaysaa dhegeystayaal kadibna account number account numberka ayaad waa iyo ammaunta dhegeystayaal ama lacagta qofka uu doonayo intuu rabo qofka inuu gashado ama qofka intuu doonayo inuu ku gargaaro waxaan ugu qabto dadkiisa laba kun saddex kun shan kun boqol kun qof waliba ay tabartiisa iyo weliba qof waliba tabartiisa dhegeystayaal adiga geli tabartaada dhegeysta u deeq uguna gargaar kadibna m pesa pin ayaad gelinaysaa m pesa pin markaad gelisa waa kan adiga qaaska ku ah goonida ku ah dhegeyste kadibna okay ku dhufanaysaa kadibna waxaa kuusoo waxaa kusoo dhacaysaa fariin ama s m s dhegeystayaal telefoonkaada maantaba dhegeysanaan u gargaarno waxayna dadkaasi naga mudan yihiin waxaa adiga maanta rabta inaad qof kale ka mudnaato dhegeyso waad caawin kartaa qoysasku abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga point wax kale bixi laguma laho lacag bixi laguma laho balse waxaan kuleenahay keliya bixi dhibcahaaga bonga point adigoo kaashanaysa carruurtaada adigoo haddii xitaa adigaa taqaana muqaweel aan guudha kuu fiican tahay fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga point dadka abaartu saamaysay hay-adda unsr waxay hadda ca- waa hay-ad caalami ah oo hadda goob waliba ku sugan oo ku leedahay waan kuu baahannahay bal adigana dadkaada u naxariiso idaacadda star f m codka gobolka qoybere dhegeysta yuusuf bakad aad baad u maasantay la socodka dhegeysiga dhegeysta la jaanqaadka meel walba ku sugantihiin si walba noo dhegeysanaysaan saaxiibayaal warkii ayaa la gaaray tobankii baraqnimo waxaa naga tegaya sidaas nabadgelyo maalinta barito dhegeystayaal aan kulmi doonaa maalinta jimca waa maalinta arbacada waa arbacada xaaladaha guud ee wadanka iyo tan weliba gobolka qoybere dhegeystan haddii ay bahraali ka noqdo inta ka hore sidaas nabadgelyo shukran shakuuran wa shukran jaziilan dhammaantiin saaxiibada ku sugan mandheera beled xawasuufta Ah, sidoo kale lefey banisa iyo raamu waxaa naga dhegaysanayaan sagaashan toddoba dhibic shan halkaa basweyn wajeer sagaashan toddoba dhibic saddex gaariso dhadhaab xeryaha qaxootiyada iyo sidoo kale tanaarifa masalaani sagaashan toddoba dhibic- sagaashan toddoba dhibic xal madogaashi isyelo meeru iyo malambala waxay naga dhegaysanayaan hal ibar laba dhibic saddex mombaaso iyo nabaaxigeeda waxay naga dhegaysanayaan hal ibar saddex dhibic shan halka nairobi nabaaxigeedana ay naga dhegaysanayaan hal ibar shan dhibic sagaal www star f m c o haddii aad doonayso wararkii barnaamijyada in si toosa life aad ugala socoto gacantaada midigta qaybta klikkasi kadibna halkaa kala soco kala dhegayso star f m mar weliba wehelkaada ahaatee dhegaysan hanaga fogaanina hanaga dheeraana sidaas nabadgelyo